Dekedda macmilka xiga ee degmada Masagawa ee gobolka Galgaduuda iyo waliba iyo ku mid ee taa meeloyo wiliyo kuma qudanga saameynta burburkii dagaaladiya dalka ku dhiyanga walibana kuma qono walkasta oo kalluumaysatada fududaay kora iyo ka shaqaysadayo oona hadda si adaga badaayo hankula baxayanga kheyraadka ka jara mas-uuliyiin ku tirsanga maamulka galmudug iyo booqasho ka seedanga degada macamilka ee cigo ee gobolka galgaduuda si oon dhiirigeliyaga kalluumaysatada islamarkaana lanku dhugunsado baahiyaadka maadaamayo iyaga dada diyaaranga iyo ku faa'iidaysadanga kheyraadka dalsho ku jara iyo oona shaq abuur ognagatiya wasiirka dastuurka maamulka galmuduga daa-uud maxamed macalin oo ku mid ahaya madaxda meelasaya booqotaya iyo ku hadalaya muhiimadii yeelata in korlanqaada walhasaarowka kheyraadka dalka us-oonanka baaqayaheeyadoo ka shaqada leh iyo dadka garaba istaaganga islamarkaana la siiya walyaawayo ambaahanyiga waxaan halkaan maanta nimid magaalada qadiimiga ah ama marsada qadiimiga ah ee cigo xeebtan weyni ka badanne marsadan dabiiciga ah haddana ah marsa kalluumaysi oo soomaaliya geeska kees u khidmayso waxaan rabaa inaan halkan runtii ugu baaqo dhammaan jaaliyadaha deegaankan u dhashay wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka galmudug oo deegaankan uu hoos tago si gaarana aan mataqaanaa rabaa inaan fariin uga diro meeshaan waxaa yaallo khayraadkii badda laga soo saaray dadkan waa dad ka shaqaysto badda oo khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku manaystay ee dabiiciga ah bannaanka magaaladanna waxaa lagu dhaqaa xoolaha baddanna waxaa mataqaana laga soo saaraa khayraadkan ilaahay subxaana wa tacaala maanta horteyda yaallo isugu jiro mallaygii toonada ahaa iyo yumbigii iyo aargoosatadii waxyaabihii ugu qiimaha badnaay ee kalluunka badda ku jira ah waxaan rabaa inaan ugu baaqo wasaaradda kalluumaysiga dowladda galmudug inay si gaara isha ugu hayso halkan inay halkan timaado inay iskaashatada halkan joogto maadaama aysan weli soo gaarin inay soo gaarto maadaama aan maalmahan u joognay inaan dhulkan masegawaay ilaa iyo degmada galcad oo dhulkan uu hoos tago inaan seefgarayno waxaan ku guulaysannay alxamdulilahi rabbialcaalamiin inaan in badan oo ka mid ah amnigeeda xaqiijinno waxaan rabaa inaan ugu baaqo wasaaraddu inay halkaan soo gaarto saaxiibkay walaalkay wasiir garaad ayaan baaqaas u dirayaa si loo kaalmeeyo kalluumaysatada halkaan joogto oo wax badan loola qabto runtii waa dad dadaalay aadna u dadaalay oo igala joogo hadda cabduladiif oo dee waxaa hortaanna yaalla maanta khayraadkan horteenna yaallo mataqaanaa ka ganacsado businessman ah u quma maalin walba mataqaanaa inuu soo saaro khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu manaystay